kulanti wacan oo wanaagsan idinkiinba dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee laanta afka soomaaliga ee v o eda barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxa aan ku eegi doonaa soomaaliya ayaa markii ugu horreysay abid waxa ay ka mid noqotay golaha xuquuqul insaanka u qaabilsan qaramada midoobey golahan oo fadhigiisa u yahay magaalada geneef ee dalka switzerland ayaa boqol iyo toddobaatan ka mid ah boqol sagaashan iyo saddexdii cod ee kasoo qayb galay kalfadhigii toddobaadkan ka dhacay magaalada new york ee dalkan maraykanka waxaa soomaaliya loogu codeeyey in ay qeyb iyo xubin buuxda ka noqoto golahaasi haddaba soomaaliya ka mid noqoshiyaha golahan maxay uga dhigan tahay xilli xaaladaheeda xuquuqul insaanka iyo cadaaladaba dad badana ay durayaan tallaabo noocee ayayse xukuumadda soomaaliya u qaadaysaa horumarinta cadaaladda iyo xuquuqul insaanka guud ahaan qodobadaas iyo kuwo kaleba barnaamijka ayaad uga bogan doontaan waxaana marti iigu ah safiirka soomaaliya u fadhida qaramada midoobay magaalada geneva ambasadar faadumo cabdulaahi insaaniya waayahay bal ugu horreyntii faadmo cabdulaahi insaaniya waxaa tahay safiirka u jooga qaramada midoobay ee magaalada geneva ee dalka switzerland halkaasi oo saldhig u ah golaha xuquuqul insaanka ee soomaaliya wakhtigan ay ka qayb gashay ugu horreyntii bal kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo anigiyo dhegaystayaashaba aan su-aalo kugu weydiin doono waa dhawahay sahre waa mahadsanta waa tahay waxaad bal iga warantaa soomaaliya waxay uga dhigan tahay maanta in ay ka mid noqoto golaha guud ee xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ee fadhigiisu yahay switzerland waa su-aal aada u wanaagsan runtii ko runtii waa markii ugu horreysay oo soomaaliya ay xubin ka noqoto golaha xuquuqul insaanka taasna runtii waxay leedahay qiimaheeda waxaa la yidhi dheriga ninka u dhow baa kala baxa lafta u fiican haddaan haddaanan qaldanayn mahmaahdaas markii aad kursigii iyo miiskii dadku miiskii dadka wada fadhiya aad ka mid tahay codkaaga uu qiimo weyn leeyahay ka hadlaysid xuquuqul insaanka adduunyadoo dhan wixii hawshii laga qaban lahaa aad ka mid noqonaysa adigii waxay la tahay wax aada u qiimo badan inay soomaaliya yeelatay maanta runtii ilaa sanad iyo googo baa ergadu isku taxallujisay in laga mid noqdo golaha xuquuqul insaanka maxaa yeelay bacdama aan aragnay hawshaan xooga leh iyo soomaaliya runtii aada dhibaatooyinkii ay soo gaari darteed haddana dowladda ay dadaal badan samaysay in ay horumar ka gaaraan xagga xuquuqul insaanka barnaamijkan had iyo goor dhegeystayaasha ayaan fursadaha siinaa si ay qofka mas-uulka ee martida noogu ah ay su-aalo ugu weydiiyaan dhegeystaha ugu horeeya ee barnaamijka nagala qeybgeli doono waa nin isaga laftiisa kasoo shaqeeyay xuquuqul insaanka iyo arrimaha bulshada jooga wadan ka mida wadamada yurub soo dhowow bal daahir caliyow maxaad weydiin lahayd ambasadorka ha waa salaamaya ambasadorada ku biirista human rights commissionkana waa wax wanaagsan intaas inay dadaashay oo dadaal badan loo galayna waa uga mahad celinayaa laakiin waxaa meesha ka muuqata doorashada aan raba inaan weydiiyo waxaa weeye human rights commissionkii soomaaliya ma dhisna waa dhaweydna waxaa loo galay imtixaan sidaan ka warqabnay imtixaankiina in la masuq maasuqay baan maqalnay ilaa iyo haddana miiska ra-iisul wasaaraha inay saaran yihiin laba liis midkii oo dadkii aqoonta lahaa oo xataa human rightska geneva ay soo yidhaahdeen dadkii imtixaanka ku badamoosay waa kuwan markaas sababta arrintii human rights commissionka soomaaliya loo dhisa la-yahay maxay sabab u noqonaysa haddaan taas la dhisin maxay taraysaa inaan ka mid noqono human rightska keligeed oo commissionkii kale oo soomaaliya uusan dhisneyn su kuwaadaan weydiinaya waad mahadsan tahay
waa mahadsan tahay daahir waa su-aal aada u fiican waa la socotaayoo runtii commissionkii waa mid arrimihiisa socdo oo laysku dayahayo in commissionkii muxuu ahay tamiiska lasoo saaro wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka waa ay soo cayimeen iyagu ma ay soo cayimine waxaa soo cayimay dad badan oo guddi ahoo la bixiyey baa soo cayimay oo weliba waxaa ku jira waa sagaal xubnood waxaa ku jira afar dumar ah iyo qof naafo ah baa ku jira taas waxay kutusaysaa yacni in laga qeyb geliyey waxaa ku jira bulshada rayidka ah waa dad isku wada dhafan oo runtii muddo badan markii laga shaqeeyey ay kasoo baxeen marka waxaan insha allahu rajeyneynaa in maaragtay iyaduna weli baarlamaankii ma ay tegin golaha wasiirada inay taalaan jeclahay marka hawshaasna waa hawl socota wixii laga hadlahayana waa mar walba wax wanaagsan oo horumarka dalka ay ka caawiyayso marka waxay la tahay wasiirkuna waa dadaashay dowladduna waxay ugu jirtaa xusulduub xoogle inay xuquuqda xuquuqul insaanka xaggeeda ay wax ka qabato dalkuyaduna waa ogtihiin dhibaatada uu soo maray marka waa waa dadaalkeedaa lagu jiraa baan leeyahay laakiin doctoreetada waxaan weydiin lahaa guddiga haba la xulo guddiga commissionka marka la xulahayo soo inay aqoon dadkii aqoonta u lahaa human rightska oo kasoo shaqeynaya soomaaliya ama dadka khibradda u leh soo in loo magacaabo maa hadda waxaan arkaynaa liiska la gudbiyey oo wasaaradda ay gudbisay liis aan dadka lagu daray ay noqdeen four pointy five oo maamul goboleedyada ay soo magacaawdeen oo aan ku salaysnayn si aqoon leh ayaa aad iyo aad aan u tuhunsannahay xafiiska ra-iisul wasaarahana labada guddiba way saaran yihiin international community-ga iyo human rights commissionka waxay pressure ku saarayaan dadka aqoonta le in la keeno marka arrinkaas voice of america lafteeda soo inay si fiican usii baartaan qabaa oo ra-iisul wasaarahana la weydiiyo sababta arrintaas ay dib u dhaca u keento siyaasada dawladda saa ula socoto waxa weeye aqoon iyo karti iyo waxqabad marka waxaan filayaa in kolleyba lagu soo xulay wax badan oo ayaga muxuu qofkaas soo xulay loo loo shinsaday inay jirto oo anigu kolleyba meesha ma joogin mana soo xulin waxaa jiray guddiyo badan oo markii hore inta la xulay ayaga iska soo xuleen ayaga imtixaankii la qaaday sidaa marka waxaan filahayaa in xulkaas uu uu maaragtay ilaa heer yahay xul wanaagsan laakiin wixii qaldamana kolleyba dawladdu way saxaysaa waana diyaar way u tahay waayahay aad baad umahadsan tahay dahar cali waxaa jirta in wadamo qeyb ka ah xubnaha sideed iyo tobanka ah haddaana qaldanan waa sideed iyo toban golaha xuquuqul insaanka qaramada midoobe ku jira qaarkood oo eritrea ee ka mid tahay sacuudiga uu ka mid yahay wadamo noocaasa waxaa loo tiirinayaa in falal xadgudubyo xuquuqul insaana gudahooda ay ka dhaceen philibiin ay ka mid tahay sidaas aawadeedna loogu diidanaa muddo golaha inay ka mid noqdaan marka wadan haddii gudihiisa xuquuqul insaanka uu uu caqabado ay jiraan waa taasaa waa loo diidan yahay marka soomaaliya maxay kula tahay in waktigan loogu xushay soomaaliya horta wadamada aad sheegayso waa wadamo aan dagaal sokeeye ka jirin oo awalna kuna soo dhicin mar dhow annagu runtii muddo dheer baan dalku soo burburo waa la socotaan marka burburkaas laftiisa wuxuu keenahayaa burbur kale oo xagga muxuu ahaye so aadanaha ah oo aan ahayn keliya maadiyan ma noqonaysa hataa maskaxiyan waxay noqonaysaa burbur baa ku dhacaya dadkii qoladan muxuu ahaye so human rightska halkan joogana markii aan u p r wax la yidhaahdo shantii sanaba dowlad walba la fiiriyo horumarkeeda iyo waxa u qabsooma iyo waxa u qabsoomi waaye iyo waxa ayan samaynin baa jira shantii sano oo ugu dambeysay markii nala eegay oo la fiiriyey runtii waxaa la arkay in annagu dadaal aan wadno yaanan gaarin meeshii la doonahayay laakiin dadaalka inuu naga muuqdo oo oo u baahanay runtii in nala garab qabto dhowr goor baa wafdiye badan ka yimaadeen dalkii dhowr goor baa halkan anigu ka hadlay dhowr goor baa muxuu ahaye to aan aan macnaynay heerka aan taagannahay aan u baahannahay garab ina lagu siiyo si aan horumar uga gaarin lahayn dhinacaas marka horumarkaas iyo dadaalkaas dadka laga arko runtii waxa weeye dadka inay ay jirto rabitaan inay wanaajiyaan wixii marka taasaa qiimo weyn la saaraa soomaaliyana arrinkaas runtii aad baa loogu riyaaqay waana lagu faanshay waayahay waxaa ku jira dhegeysto kale khadka telefoonka dhinaca dalka kenya soo dhowo walaal ambasador faadumo cabdulaahi insaaniya way ku jirtaa haddaad su-aal u haysid ama aad jeclaan lahayd inaad aragti ka dhiibato arrinkan magacayga waa maxamed axmed suuriyan oo jooga magaalada nairobi dalka kenya walaasha kahar waa ku salaamaya ambasadorkana salaamaya aad baa umahadsantihiin waa ugu hambaliyana ambasadorka shaqada wanaagsan ee qaranka u hayaan iyo ummadda soomaaliyeedda waxaa weydiinaa laba su-aalood oo mudane ambasador ambasador awal maxaa naga hortaagnaa inaan guddigan qaramada midoobeed oo qalqulisaan ku biirno maadaama aan ka mid nahay oo golaha imaanka qaramada midoobeed si kale weydiinaya maxaa faa'iido ah oo noogu jirta ku biiritaankan aan hadda ku biirnay maxaa oo naga maqnaa awal waana mahadsantihiin waad mahadsantahay Um, ah, runtii wax naga hortaagnaa ma jirin Eh, waa ogtahay dalku muddo badan dagaal kusoo jirayo taas way- caqabad way noqon karaysaa maxaa yeelay markaad dal caadiya tahay baad wax weydiisan kartaa marka taa taa baan ka oran lahaa En, faa'iidaduse waa faa'iidadu waa badan tahay laakiin haddaan soo koobo waxa weeye sidaan horeba u sheegayba miiska go-aanka en, en, muxuu ahaye go-aanada xu- xagga xuquuqul insaanka ee adduunyada baad ka mid noqonaynaa En, taasuna waxay inaga laftayeeda soomaali ahaan ay faa'iido noo noqonaysaa bacdama annaga aan golihiiba ka mid nahay inaan aada usii hagaajino en- en dhankeena soomaaliya xaggeeda xuquuqul insaanka iyo horumarkiisa aan kusii dada- dadaalno aan shuruucdii aan baarlamaanka la gudbiyo si wadanka iyaguna laftiisa horumarkiisa hore u socdo waa tahay n waxaad sheegtay muddo badan inay soomaaliya usoo dagaalamayso inay ka mid noqoto golahan n haddaan bal mar kale aniga kugu soo noqdo ambasador eh, faadmo cabdulaahi n marka hadda haddii la helay oo soomaaliya xubin ay ka mid noqoto golaha qaramada midoobey u qaabilsan xuquuqul insaanka n maxay tahay marka waxyaabaha shaqooyinka ah ee soomaaliya laga rabo hadda si u dardargeliso waxa waajib ku noqonaya muxuu yahay waddan hadduu ku biiro golahaasi oo inuu inuu qabto ay tahay horta golaha waxaa la haynhayaa saddex sano saddexdaas sano mar labaad haddana waa la dalban karaa lagu noqon karaa laakiin laba gooro isxulta marka aad aad ku noqoto eh, waa inaad muddo ka joogto aad haddana dib u weydiisto haddaad damacdo inaad ku noqoto En, taas waa sidii maaragtay structurekii ama dhaqankii en, en golaha En, wax sidaan hore u sheegay wax naga horjooga ma jiro wax walba ilaahay markuu uu ku waafajiyay dhacaan ha laakiin maxaa Hadday- laga rabaa soomaaliya dowladda inay qabato si ma aragtay waxa Ha.
wax badan baana laga rabaa waa ko horta qofka gurigiisa inuu hagaajiyo waa wax muhima dalka iyaga xaqa dhanka xuquuqul insaanka inaan ka hagaajino wixii naga qaldanaana aan sii saxno wixii horumar aan samaynana aan sii xoojino En, shuruucdiina aan gudbino oo baarlamaanka uu gudbiyo intaasoo dhan waana laga rabaa xagga dibaddana waxaana laga rabaa oo s- en, ergada ay- halkaan ah inay ay golihii ay la shaqayso maaha keliya soomaaliya arrimaheeda ay ka shaqayso xataa arrimihii kale wadamadii kale oo adduunka en, howlahoodii oo oo horumarka en, xuquuqul insaanka en, iyaduna saddex gooray fadhiistaan golaha sanadkii saddexdaas goorba had waa eh, fadhiyada caadiga ah marmarna waxaa dhaca in fadhiyo muxuu ahay ta emergency ay dhacaan sida arrimaha marmar falastiin oo kale iyo hadday mashaakil la dhacaan iyo eh, dad kaloo badan oo asia marmar dhibaatooyin dhaca marka en, golahu waa hawl miiran runtii wax ciyaarana maaha laakiin en, anagu waa u baabac dhignay waana insha allah ku dadaalaynaa si soomaaliya ay meesha uga muuqato codayntiina waad leedahay afartan iyo toddoba dowladood weeye golahu afartan iyo toddobadaas dowladood baa codka bixinahaya inta kaleetana hadee marka iyaga danahooda laga hadlahayo bay codkii ku weydiisanahayaan wixii xaq ah oo xaq soorana waa in la sameeyo oo aadan eexasho iyo siyaasad iyo midna aadan aadan ku dhaqaaqin magaca waa abshir xuseen xasan ha walaal oo jooga magaalada muqdisho Een, waxaa weydin lahaa ambaasadooradda Een, waxaa jiro een, xadgudub loo geysto dadka gudaha ku barakacay Een, marka dowladda maxaa siyaasada ama guddigan hadda amniga ee qaramada midoobe u qaabilsan een, arrimaha xad- ee, biniaadinimada Een, maxaa u- u- een, uga siyaasada ugu degsan xadgudubyadaas sidoo kale mi- miyuusa jira xanaan isha waxaan ku yidhahdaa sharci oo ilaalinaya dadka aan lixaadkooda dhamaystirayn aan dhamayn
waaya labadaas waa la weydiin lahaa waaya gudihiiba haddii xuquuqul insaankii ay- iyo iyo iyo cadaaladda aysan ka jirin soomaaliya wuxuu ku leeyahay macnaha maxaa macno ugu jiro haddii kuwa kale qoramada midoobey iyo caalamiga ay ka qayb gasho
ha waa waa fiican tahay waa sidaan hore u sheegay wixii naga qaldan inaan saxno waa ku qasbanaanaynaa oo de golihii baan ka mid nahay laakiin en haddaan u noqdo en en barakacayaashaan umalaynaya inay weydiiso soo ma ahayn haddaanan qaldanayn bara barakacayaasha runtii soo ma ahayn
aada iyo aada Eh, ha barakacayaasha en waa run dhibaato way jirtay laakiin dawladdu way ku dadaashay waxaana la wadaa hab lagu hagaajinayo oo meel fiican la dejinahayo haddii hataa meeshii laga kaxeeyo oo xuquuqdoodana la siinahayo waa ku jirtaa xuquuqul insaanka adduunka in barakacayaasha xuquuqdooda ay helaan oo aan lagu tacadiyin marka haddaan xubin kasii noqonina xoojinteena waa in way sii badanaysaa haddii ilaahay idmo su-aashii kale bal iigu soo celi su-aasha kale waxay ahayd ma jiraa xanaan sharciyeed oo xanaan sharci oo ilaalinaya dadka aan lixaadkooda dhamayn misa jiraa ha ha waa jirtaa soomaaliya waxay saxiixday usbuuc ama toban beri ka hor wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka new york waxay ku saxiixday in soomaaliya ay ilaalinayso shuruucdaas saxiix baa jira oo adduunyadu ay kala saxiixdaan marka taas lafteedu waxa weeye horumar aynu gaarnay oo aan rabno in xuquuqdii dadka naafada ah meel la saaro aada baana loogu farxay arrinkaasi dadaal badanna waa laga soo maray marka wixii hadda ka dambeeyana insha allah xuquuqdooda way helayaan arrinta aada loogu soo celcelinaya ee ku saabsan guddiga xuquuqul insaanka ee soomaaliya ee gudaha goormaa dowladdu ay rajeynaysaa amaba ay ka go-an tahay inay xataa dardar geliso si golahaasi xuquuqul insaanka iyo u wada shaqeeyaan xataa golaha qaramada midoobe u qaabilsan xuquuqul insaanka ee soomaaliya hadda ay qeybta uga noqotay golaha xuquuqul insaanka saan kuu sheegay muddo soo jiitamahayay waana guddiyo badan oo la saaray baa sii falanqeeyey oo sii sii kala bixbixiyey oo sii kala habeeyey marka haddana waxay mareysaa heerkii ahayd in la ogolaado oo ay marto ama baarlamaanka marto laakiin sida hadda aan ognahay weli ma ay marin oo waxaa suuragal ah hadda in maaragtay hawshii weli gacanta lagu hayo marka waa muhim wax aada u weyn oo muhim u ah bacdamaa hadda weliba aan galnay golihii xuquuqul insaanka adduunka in muxuu ahayto golaha iyagana la dhammaystiro marka hawshaas waxay la tahay in la derdergelin doono insha allah na meel la saari doono ay shaqadaa socon doonto waa hagaag dhegeysto jooga dalka sweden igana codsatay in magaceedii aan la baahin codkeeda ayaa waxay leedahay xuquuqul insaanka golaha guud ee qaramada midoobey qaabilsan haddii aan ka qayb galno waxaa jiri karta in soomaaliya waxyaabo badan oo diiniyan iyo dhaqan ahaanba aysan ku habbooneen waan akhrinayaa aysan ku habbooneen inay hirgeliso oo laga marsado amaba ay ogolaato marka sidee ayaa dadka soomaaliyeed dhaqankooda iyo diintooda loo ilaalin karaa maxaad ugu jawaabin aad baa umahadsan tahay aad baa umahadsan tahay dhegeystaha su-aashana soo weydiiya ee iswadan jooga xaq buu leeyahay xuquuqu insaanka ka mid tahay haddaysan rabin magaceeda in la sheego marka ha waa diin baanu leenahay islaam baynu nahay waa run waa dhacdaa in muxuu ahay hadda dawladuhu ay qof walbaba hadda diimahooda iyo waxyaalahooda miiska lasoo saaro laakiin annaga sharcigeena constitutionkeena baaba ku qoran waxa ugu horeeya inaan islaamnimada aan maaragta ku dhaqanno wixii kasoo horjeedana aan diidno marka cid nagu sanduleyn karta wax diintayada kasoo horjeeda ma jirto dad badan oo gud golaha ku jirana sidaasoo kale iyaguna danahooda xagga diinta ah ama dawladooda xagga diinta muxuu ahayta qiimaha ay saarayso bay saaraan marka waxaan ku cadaynayaa in dhankaas wax naga soo geli kara inuusan jirin magacay waa cabdifataax axmed usmaan ee jooga muqdisho runtii waxaa umahad celina la-aanta afka soomaaliga v o a barnaamijka dhegeystaha wicitaanka dhegeystaha runtii waxaan isleeyahay howl la rabay oo muhiim ah ummadda soomaaliyad sugaysay in la qabto ayay qabatay runtii waxa lagu ammaano waaye ambasadorka howsha ay qabatay sidoo kale waxaa mahad iska leh cid walba oo ka qayb qaadatay in heerkaasi ay gaarto ama booskaasi ay gaarto sidoo kale waxaa umahad celinayaa dhammaan dowladda soomaaliya si waxaan leeyahay howl aad iyo aad u muhiimsan magac iyo mansab leh meeshaan gaartana waa wax lagu faano lagu farxo laanta af soomaaliga mar labaad iyo masaxaad baan umahad celinaa barnaamijka quruxda badan ee aan wadaag waa tahay aad baad umahadsan tahay dhegeystahaas muqdisho naga soo wacay dabcan inuu ku mahad celiyay unbuu kusoo gaabsaday marka aad buu umahadsan yahay waa yahay sidoo kaleeto soomaaliya markii la fiiriyo xuquuqul insaanka iyo horumarinteeda wadamada dabcan qalalaasaha ka soo baxaya ama dhibaatooyinka dagaalada ay ka jiraan waxaa lagu tiriyaa meelaha ugu badan ee xadgudubyada xuquuqul insaanka ay ka dhacaan wadanna haddii xuquuqul insaanka aan laga horumarnin iyo waxyaabaha micnaha ama hoose aas aaska u ah nolosha aadanaha way adkaanaysaa xataa in xal rasmiya laga gaaro marka sidee ayaa soomaaliya dowladda soomaaliya adigu ambashatoor ayaa tahay dowladda ka tirsan ay uga go-an tahay horumarinta xuquuqul insaanka iyo hay-adaheeda cadaaladda xataa aadaad umahadsantahay sahro waa su-aal weyn oo qiimo weyn lehoo meesha ku jirta soomaaliya waa run waxaan ka mid nahay dadka dowladaha dhibaatooyinka hadda kasoo kabanhaya burburkiina dhibaatooyin xoog lahu noo geysta sidaan la soconno laakiin markii dal uu dhibaatoodo waxaa fursad u ah siduu dhibka uga bixi lahaa inuu helo habkii uu uga bixi lahaa xuquuqul insaanka waxaa waaye habkii looga bixi lahaa waxbarashaduu taabtaa dhan kastoo qofka aadanaha uu horumar uu ku gaarayo ama wadan uu hataa nabad ku helayo baa bb buu taabanhayaa marka waxaan runtii aaminsanahay dawladduna ay siyaasadeedu ay tahay in xuquuqul insaanka iyo cadaaladda la horumariyo waa la socotaan ayaamahan in xooga cadaaladda la saarhayo in horumarka dalka dhinaca cadaaladda xoogi ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhuba ay mar walba ka hadlaan waa run laakiin weli falal ayaa dhaco oo oo xadgudubyo xuquuqul insaanka ka baxsan ah qaarkood dowladda weli aysan waxba ka qabanin nin lagu gubay magaalada muqdisho haba ugu dambeeya beelaha dadka la heeb sooco ka soo jeedo arrin aad iyo aad meelba u qaadatay noqotay marka waxyaabahaas oo kale haddaan si kale kugu celiyo runtii waa aada iyo aad baan aada iyo aad baan uga xumahay qof walbood aadana ah ama insaan ahba waxaasoo kale wuxuu ka xumaadan waaye wax dawladdu iyo qof aadana ahoo damiir lehba ogolaan karana maaha waxaan waxyaalaha waxqabadka weyn uba baahanayna ka mid tahay waana wax laga qaban doonaa saan aaminsanahay hawshuna hadday bilaabatay horena way noogu bilowneyd laakiin xoogeeda hadday sii bilaaban doontaa horumarkuna saasuu u socon doonaa hadda oo aana golihii galnayna waxay noqon doontaa wax istilaabo xoogle ay saaran tahay dawladduna runtii aada iyo aada iyo aad bay isugu taxallujinaysaa arrimahaas inay ka hortagto ay waxna laga qabto insha allah aad baan kaaga mahad celinayaa anigi adiga iyo dhegeystayaashaba dabcan barnaamijkan inaan nagala qayb gashay waktigaaga aad noo soo horta ambasador fadumo aad baa umahadsantiin idinkana ambasador fadumo cabdulaahi insaaniya ayay taasi ahayd oo ah safiirka qaramada midoobay magaalada geneva u joogta dowladda federaalk ee soomaaliya waxa ah ay igala qayb qaadanaysay barnaamijkeena wicitaanka dhegaystaha toddobaadka oo toddobaadkan ku saabsanaa markii ugu horreysay oo soomaaliya ay xubin ka noqoto golaha xuquuqul insaanka qaramada midoobay ee fadhigiisa uu yahay magaalada geneva ee dalka switzerland golaha oo ay u codeeyeen boqol iyo toddobaatan in ka badan codadkii boqol sagaashan iyo saddexda xubnood ee soo xaadiray golaha ah ayaan barnaamijka ku eegnay iyo soomaaliya oo markii ugu horreysa ka mid noqonayso golahaasi iyo waxa la gudboon guud ahaana barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha dhegaystayaal waa naga intaa intaynu toddobaadka dambe ku kulmi doono midkaan mid lamid ahna sidaas iyo nabadgelyo